أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhagaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah rajabeelka howlgalka kufaarta afrikaanta oo sii labalixaadsaday xilli ururgaaleedka qaramada midoobay uu durbo bilaabay diyaargarow u muuqda mid uu kaga baxayo dalka soomaaliya maxaa ka soo kordhay maalgelin la'aanta howlgalka warbixin ayaad maqli doontaan qaax kalahaad iyo xiisad colaadeed oo ka aloosan magaalada baydhaba maleeshiyaadka murtadiinta oo difaacyo ka qotay gudaha magaalada iyo ciidamada lafta gareen oo wada dhaqdhaqaaqyo milatari kooxda ridada soomaaliya oo ciidamo iyo gaadiid duldhigtay shacabka ku dhaqan xaafadda caymiska ee degmada yaaqshid mas-uul ka tirsan dowladda itoobiya oo lagu dilay weerar ka dhacay gobolka oromada waxaad sidoo kale barnaamijka ku dhagaysan doontaan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo maleeshiyaad toobadkeenayaal ah ku soo bandhigtay degmada ceelbaraf waxaad maqli doontaan waraysiyo aannu la yeelannay taa'ibiintaasi kenya oo ka walaacsan weerarada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sii xoogaysanaya n f d iyo laamu xaflad xarigga looga jarayey machadka imaamu shaafici oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga galgaduud qodobadaas kuwo kale hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan qaar ka mid ah wariyyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgalaya xarumaha alandalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya rajabeelka howlgalka kufaarta afrikaanta ayaa sii labalixasaday xilli ururgaaleedka qaramada midoobay uu durba bilaabay diyaargarow u muuqda mid uu kaga baxayo dalka soomaaliya haddaba maxaa ka soo kordhay maalgelin la-aanta howlgalka warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa la diyaaraha walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman shaqaale dhimista iyo iibinta hantida ayaa tilmaamaya dhammaadka howlgalka amniga ee soomaaliya waa cinwaanka warbixin uu shalay soo saaray wargeeskada east african oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer waddanka kenya warbixintan ayaa tilmaamaysa in marba marka ka dambeysa uu ka sii darayo xaalka howlgalka saliibiga ah ee isbaysiga e u esom gaar ahaan dhinacyada maalgelinta saadka iyo guud ahaan mustaqbalka ciidamada midowda afrika ee duulaanka ku jooga soomaaliya gaalada qaramada midoobey ayuu wargeys ku sheegay inay bilowday inay qayb ka mid ah shaqaalaheeda ay shaqo ka fadhiisin ku samayso islamarkaana ay xoojiso diyaargarowgeeda iyadoo haatan ku howlan xaraashka hantida howlgalka e u esom ee qaramada midoobe ee soomaaliya toban shaqaale rayid ah oo ka tirsan kooxda taageerada warfaafinta ee midowda afrika iyo qaramada midoobe ayuu wargeys ku sheegay in iyagana lagu wargeliyey in qandaraasyadoodu dhammaan doonaan tobanka bisha soo socota ee sebtembar the east african wax kale uu ka dhawaajiyey inay jiraan shaqo ka joojino kale oo la filayo maalmaha soo socda iyadoo durbo la dareemayo hoosudhac ballaaran oo u bilaabay xafiiska u n k u n sos oo ah lafdhabarta saadka ee howlgalka ee u s som taageerada saadka ee hoobadka ku jira dhimista shaqaalaha iyo xaraashka agabka u n k ayuu wargeysku ka shanqariyey inay muujinayaan mugdiga faraha badan ee hereeyey mustaqbalka howlgalka midowda afrika ee soomaaliya taasi waa walaaca hadda ka taagan howlgalka amniga ee soomaaliya ayuu yidhi wargeeskada east african isagoo intaa ku daray in xaraashka agabka u n k aysan ahayn wax caadi ah balse ay muujinayaan dhammaadka iyo khatar deg deg ah oo ku soo wajahan howlgalka e u s som qaramada midoobe ayuu wargeys ku sheegay in sidoo kale ay isku diyaarinayso suurtagalnimada in ka hor dhammaadka sannadkan oo dhowr bilood ay ka harsan yihiin qaybo ka mid a nidaamka saadka laftiisa ay soo afjarto ama ay dhinto siday warbixintu sheegtay xaalad aan caadi ahayn ayaa waqti xaadirkan ka taagan muqdisho qadhamada midoobey waxay qirtay inay jirto dhaqaale aad u badan oo ka dhiman maalgelinta waxayna bilowday tallaabooyin lagu dhimayo qarashaadka kuwaas oo saameynaya shaqaalaha rayidka iyo howlaha ciidamada filo in maalmaha soo socda ay dhacaan shaqakajoojino kale oo badan ayuu yidhi ilo xog ogaal u ah geedi socodka oo uu soo xiganayo wargeyskada east african isbeddeladan waxay dhacayaan ayay tiri warbixintu xilli soomaaliya ay wajahayso isbeddelo kale oo muhiim ah howlgalka u n k ee unitmis ayaa la qorsheeyey in isna bisha oktoobar loo beddelo xafiiska qaramada midoobey oo dalka ah taasoo ka dhigan ayuu yidhi wargeysku in joogitaanka qaramada midoobe ee soomaaliya uu isna sii yaraanayo hadallo laga dheehan karo rajabeelka kooxda villa soomaaliya ayuu wargeys ku soo qaatay isagoo sheegay in gurgurta laftiisa uu maalmo ka hor maleeshaadkiisa si cad ugu sheegay in ciidamada shisheeye ay baxayaan una diyaar garoobaan la wareegista mas-uuliyadda amniga falanqeeyo lagu magacaabo mustafe cusmaan oo agaasimo ku-xigeen ka ah machad maxalli ah oo daraasaya arrimaha amniga kuna xiran hay-adaha kufaarta reer galbeedka ayaa iftiiminaya waxa ay ka dhigan tahay haddii ay meesha ka baxdo taageerada xafiiska qaramada midoobe ee u n sos dowladda maraykanku waxay warqad noota fermaale usoo dirtay howlgalkan oo ay ku sheegayso inaysan sii saboort garayn doonin wixii diseembar ka dambe arrintaas waxyaabaha kaloo sii cuslaya waxaa ka mid ahaa in dowladda maraykanku ay markaas sheegtay in xitaa haddii la keeno golaha ammaanka qaramada midoobey in ay fiitow saari doonto in lasii wado taageerada unsos ay siisa howlgalkan howlgalkan sababaha ugu waaweyn ee unsos ugu tiirsan yahay waxaa ka mid a maadaama howlgalka iyo ciidamada afrikaanku ay kala joogaan deegaano aad u kala dheerdheer oo aad ugu teedsan dhammaan gobolada dalka badi dhammaan gobolada dalka ee weliba gobolada ay saameynta ku leeyihiin kooxda al-shabaab waxay u baahan yihiin ciidamadii shidaal bay u baahan yihiin sidoo kale waxay u baahan yihiin dagaallo ciidamada hadday qaadaan ama xeryahooda kale lasoo weeraro diyaaradihii dhaawaca soo qaadi lahaa sidoo kale si joogtaha waxay ugu baahan yihiin diyaaradihii logistica iyo raashinka iyo garaamka ciidanka u geyn lahaa marka unsos haddii la waayo waxay ka dhigan tahay inaysan ciidamadaas heli doonin logistica ay u baahnaayeen iyo sidoo kale waxyaabihii ay laga maarmaanka u ahaa inay si maalinla u shaqeeyaan shirkii dhowaan ka qabsoomay magaalada kambala ee ay isugu yimaadeen t c c da oo ah dalalka ay ka socdaan ciidamada a u s som oo u muuqda mid fashilmay ayaa la isweydiin karaa ma jiraan in uu qodobo wax ku oolah oo faa'iido u leh sii socoshada duulaanka soomaaliya oo ka soo baxay kulankaasi shirarkii kambaalo oo la filayey in ay ur u bixiyaan ama howlgalka mustaqbalkiisa tibaaxaan ayaan maaragtay wax markaas la taaban karo heshiis ah oo howlgalkan si joogtayntiisa ama haddii si nabada ciidamadan ay ugu wareejinayaan basiskay gacanta ku hayaan ciidamada soomaalida aan lagu gaarin shirarkii kambaala wax la xiriira howlgalkan logisticadiisa iyo dhaqaalaha uu kusii shaqayn doono la xiriira lagamaba hadlin lagumana maaragtay go-aan gaarin kadib fashilka baaxaada leh ee hareeyay howlgalka midowda afrika macaahidda iyo hay-adaha amniga falanqeeya ee etoobiya ayaa iyaguna bilahan u dambeeyey ku talinayey in ciidanka xabashidu ay dib uga gurtaan gudaha soomaaliya difaacyana ay ka xirtaan dhinaca xuduud beenaadka ugu dambeyntii maxaa isbeddelaya oo la filan karaa xaaladdu haddii ay sidan ku sii socoto lana gaaro dhammaadka sannadkan oo ah wakhtiga kama dambaysta ah ee uu maraykanku sheegay inuu ku soo afjarayo taakuladii dhinacyada badneed ee uu siin jiray ciidamada afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya waxaa isbedeli kara soddon iyo kowda december maalinta la gaaro oo maalintaas dhammaato kowda january sanadka soo socda laba kun toddobiyo labaatan ciidamada baysiska aan sheegay konton iyo sideedda bays oo ku kala firiqsan goboladan jooga ma heli doonaan raashin sidoo kale ma heli doonaan shidaal sidoo kale haddii cidi ka dhaawacanta ama qof ka xanuunsado ma heli doonaan ciidamadan taageeradii ay u baahnaayeen شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan hadalahaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga oo aad ku dhagaysan doontaan qodobo kala duwan aan soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxmed xubinta hadalahaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobka ugu horeya oo aynu kusoo qaadanayno waxauu yahay kooxda gurgurta oo ciidamo iyo gaadiid dul dhigtay shacabka yaakshid waa warbixin lagu qoray websaytka islaamiga caalamada waxaynu ku bilaabanaysaa sida tan maleeshiyaad badan oo ka tirsan kooxda ardada soomaaliya ayaa gelinkii dambe ee maanta lagu soo daadiyey xaafadda saraha caymiska ee degmada yaakshid ee magaalada caasimadda ee muqdisho ilwereedo ayaa soo sheegay in jidadka xaafaddaasi lagu arkay gaadiid nooca kuwa dagaalka ah oo lagu horgooyey guryaha ay degan yihiin ee shacabka ku dhaqan xaafaddaasi waana gaadiidka ay ku qalabaysan yihiin maleeshiyaadkan kuwaas oo loogu talagalay inay kooxda eridada u adeegsato dadka abriyada ah ee ay dhulkooda buubayso dadka deegaanka ayaa laga soo xigtay inay la kulmeen handadaad iyo cagajooglayn laguna amrayo inay ka guraan guryahooda haddii ay amarkaasi qaadan waayaan ama ay ka dhiga adeegaanna lagu dul dumin doono guryahooda dhulboobka kooxda aridada xasan gurguurta ka samaynayso xaafadaha magaalada muqdisho ayaa kusoo beegmaya xili ay soo dumisay guryihii shacabka ee xaafadda tokyo ee isla degmada yaakshid halkaasoo ay kooxda ridadu si qasab ah uga barakicisay kumanaan qoys warbixintii webka calamada ayay taasi ahayd markana warbixin lagu qoray shabakadda wararka soomaaliya mima waxaana halkudheg looga dhigay kenya oo ka walaaxsan weerarada al-shabaab ee kusii xoogaysanaya n f d iyo laamu maamulka nairobi ayaa lasoo wariyey inay soo food saartay walaac aad u xoogan kadib markii bilahan u dambeeyey jihaadiyiinta al-shabaab ay sii kordhiyeen howlgallada ay ka fulinayaan gobollada ay xoogga ku haysato dowladda kenya wargeyska kenya ee lagu magacaabo the star ayaa warbixin uu maanta baahiyey ku faahfaahiyey qaybo ka mid ah xogta weeraro jihaadiyiintu ay ku qaadeen xerada ciidamada kenya deegaanka konton ee hoos tagta degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka ku jira gumaysiga kenya sida uu sheegay sarkaal wargeesku soo xigtay jihaadiyiinta ayaa fiidkii habeennimadii axadda ee lasoo dhaafay weerar ku qaaday ciidamo kenyaati ah oo fadhigoodii ay xerada konton kuwaasoo xilligaasi ku guda jiray howlgal roondo ah jihadiyiintu waxay rasaas culus huwiyeen ciidamada kenyaanka waxaana halkaasi ka dhacay dagaal sida wargeysku u sheegay mas-uul deegaanka ku sugan inkastoo wargeysku uu ka gaabsaday faahfaahinta khasaaraha haddana waxa uu sheegay in weerarkaasi kadib saraakiisha ammaanku ay higan sare galeen islamarkaana ay bilaabeen qiimaynta khasaaraha ka dhashay howlgalkaasi dhacdadan ayaa kusoo beegmaysa xili walaa amni oo weli ka jiro xadka waqooyi ee kenya halkaasoo hay-adaha ammaanku kordhiyeen roondooyinka iyo kormeerka si looga hortago weerarada al-shabaab ayuu yidhi wargeysku saraakiishu waxay sheegeen inuu yidhi wargeysku in howlgallada amniga ee deegaanka la xoojiyey si looga hortago weeraro kale sidoo kale warbixintu waxay carbowday inay jirto cabsi xoogan oo laga qabo in weeraro xoogana lagu soo qaado xarumaha ammaanka kenya bishii lasoo dhaafay al-shabaab waxay bartilmaameedsadeen xarumaha ammaanka ee mandheera gaarisa iyo laamu kuwaasoo ahaa weeraro sahmin ah oo ay saraakiishu aaminsan yihiin inay muujinayeen qorshaal loogu diyaargaroobayo weeraro soo socda ayuu yidhi wargeysku si kastaba ahaatee qoobgariirka la soo dirsay kenya ayaa imaanaya xilli jihaadiyiintu ay sii xoojiyeen howlgalladooda islamarkaana uu fashilmay burburna qarka u saaran yahay howlgalka ayosom ee qaybta ay ka yihiin ciidamada kufaarta kenya shabakadda wararka soomaali mima warbixintii lagu qoray ayay taasi ahayd markana xubinta xigta waxay tahay mas-uul ka tirsan dowladda etoobiya oo lagu dilay weerar ka dhacay gobolka oromada warbixintan waxaa lagu qoray websayteka reediyoga alfurqaan xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal qorshaysan oo lagu khaarijay mid ka mid ah mas-uuliyiinta degmooyinka gobolka oroomiya ee dalka etoobiya kooxo hubaysan oo aan hibtooda la aqoonsan ayaa waxa ay weerarkani la beegsadeen mid ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda etoobiya ugu magacaaban degmo ka tirsan oo gobolka oroomiya kaasoo sababay dilka mas-uulkani mas-uulka la dilay oo lagu magacaabi jiray tafera dies ayaa ahaa guddoomiyihii degmada degem ee gobolka waqooyiga shawa ee mandiqada oroomiya ilaaii hadda ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda howlgalkan lagu khaarijiyey mas-uulka ka tirsan dowladda xabashada etoobiya ee ka dhacay gobolka oroomiya jabhadda oromada ee magaceeda marka lasoo gaabiyo loo yaqaano o l a ayaa lagu eedeeyey inay ka dambaysay dilka mas-uulkan balse kooxdan ma aysan qiran eedayntaasi iyadoo wax warar aan ka soo saarin dilka mas-uulka muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa dalka etoobiya ka dhacayay weeraro noocan ah oo lagu khaarijiyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda etoobiya gaar ahaan kuwa ugu magacaaban gobollada amxaarada iyo oromada dowladda etoobiya ayaa wajahaysa dagaallo culus iyo weeraro qorshaysan oo kaga imaanaya jabhadaha hubaysan ee ka dagaalama gudaha dalkeeda waxaana xiliyada qaar ay weeraradaasi sababaan khasaar baaxad leh oo gaara milatariga cadis ababa warbixintii reediyoga alfurqaan ayay taasi ahayd aad baad u mahadsan tahay walaalka abuusheyba maxay ahayd hadalhayntii maanta ee baraha bulshada aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxmed baraha bulshada maanta waxaa si aad ah looga hadalhayey colaadda ka oloosan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo marba markaa ka dambaysa weji cusub yeelanaysa sawiro lagu faafiyey baraha facebook iyo x twitter ayaa muujinayey xaafado ka tirsan magaalada baydhabo oo haawanaya kadib markay isaga barakaceen shacabkii degnaa xaafadahaasi kubnaan kun oo qoys ayaa isaga cararay baydhabo kadib goodis uga yimid maleeshiyaadka taageera murtad cabdicasiis laftigareen kuwaasoo ku hanjabay inay weeraro la yaab leh ay soo qaadi doonaan sidoo kale maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada ayaa iyana xaaladda magaalada sii cakiray kadib markay difaacyo ka qoteen xaafadaha qaar ee magaaladaasi maleeshiyaadka taageersan aadan madoobe ayaa godod difaacyo ah ka qotay fariisimo ciidan oo cusubna ka samaystay dhowr xaafadood oo si weyn loo degan yahay oo ku yaala magaalada baydhabo sida ay sheegayaan dadka deegaanka ciidamadan ayaa fariisimo ka samaystay xaafadda baarlagubaxsi ee bartamaha magaalada warshada xasey iyo aagga alfaras ee u dhexeeya samafon dhammaan goobaha la sheegay in ciidamada la geeyey waxay ku dhex yaalaan xaafado dad raydi ay degan yihiin boqolaal kun oo baraha bulshada uga warceliyey xaaladda baydhabo ayaa muujiyey walaac iyo in colaada sii faafayso ay halis gelinayso shacabka kooxda riddada soomaaliya ayaa shalay maleeshiyaad hor leh diyaarado ku geysay magaalada oo sida muuqata dagaal hor leh lama huraan u yahay xubintii hadalhaynta iyo guud markaa midhigaha islaamiga ayaa intaa noogu dhan markanaan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed iyo qaybaha ka hareeyay barnaamijka faafareebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen abuushayba الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa degmada ceelbaraf ku soo bandhigtay maleeshiyaad toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta taayibiintan oo tiradoodu gaarayso ilaa afar askari ayaa toobada loogu qabtay degmada ceelbaraf markii towxiidka loo qabtay kadib ayaanu waraysiyo la yeelanay waxaana waraysiyadaasi inoo qaaday walaalkeen faysal mahad cabdiraxmaan muxudiin maxamed aliida haye cabdiraxmaan intaa ka tirsan tahay bal waxaan ka tirsanahay cadale macaawsli joogto haye waana ka imido waxaan joogaa hadda ceelbar- degmada ceelbaraf aan joogaa cadalaa ka soo raacday haa haye waxaan joogaa hadda ceelbaraf
cadalla markaa ka soo raacaysay xamara ka timid xamaraan ka imid ahaa meesha waa joogi jiray meesha qorayaal iigu siiya waana joogi jiray wax dagaal oo la kulmo ma jirin wax shabaab oo noogu tegana ma jiraan haddana waa ka imiday mujaahidiintaana la jiraa
ii sheeg marka marka cadalo la joogo oo kaleeto oo la abaabulayo macawisleyda waxyaabaha loo sheegaya maxaa ka mid ahaa inay qaban doonaan haa afar situulaan qaban doonaa lalahay wax la qabtana ma jiraan waagana waxaa jooga mujaahidiinta anuunkuna waa ka nimidnay waana ka tooba keennay waana islaamkaana la jirnaa marka hore racal baraf ahayd adiga haa goormaa ka tagtay ceelbarf waxaan ka tegay shabaabka inta una qabsan kahor haa haddana cadalaa ka soo raacday haa waa yahay saaxiibaha ka soo tagtay maxaa leedahay saaxiibadaas waxaan waxaan waxaan leeyahay inay is yimaadiin dhulka hore yimaadiin xoolo horaya beer hore ay tabcadaan aan ku waanaa intaas aad iyo aad Ee, waxaa la sheegaa oo saraakiishay eh, marka macawisleyda la hadlayaan loo sheegaa in qofkii shabaab ku taga la dilayo wax dhibaato oo lagu geysto wax dhibaato la geysto ma jiraan wax oo laigu sameeyaan ma jiraan dhulkaygaana joogaa oo beerahaygana tabca rabaa insha allah iyo xoolayga qorigaaga noo wadata qorigaygana oo dhaawaanaya isdhawaaga masaab cali sibriye mascab soo dhowow Ee, adoo faahfaahin iga siinaya eh, xaggee ka raacday macawisleyda markaagii ugu horeysay aniga maxaabishliyada markii ugu horeysay waxaan ka teg anoo xamar joogaa aan ka tegaasaan cadal uga tegay haye lix bilood aan- lix biloodaan joogay ma anaa adalaa jiri lix bilood joogtay haa haye lix bilood markaasaan joogay waa waa marqaankaan noo baxa aniga waa iska jahdka laabisan weli camka waad ili mogtee haye ah waa gartay howlaha qabanaysid markaa cadala joogta maxaa ka mid ah howladan qabanaya markaas aniga horta ah, ka sabankan haya lyiri Qori seven.
haa haye ku ilaali weligeyga ma qaadin ayaa yidhi kuma dagaalin weligey haye aan yidhi nebigu sabanna ma qaadin haye Ah, wax tababara ma ku siiyeen tababar lema siin haye eh, eh. Hal- hal- hal- hal- hal nimaa sabankaas hal baa lotuu ridino haye saan urida ofirso ri haye ayaga bacdiyaa ridee haye waa ride magaas anigne waaba taqaana wermuga laga bilaa saacan laga bilaa sabanka waa gartay haa haye sa- saas wey.
wax tababara adoo marina seven rid lagu dhahay waa ridday kadib waxaa u dhahay saana sac ku tahay Mhm.
haye saasaa la yiri marka sidee qoriga seven ku geysay haa sidaan ku hayaa haye haa hadda marka markaa imaanaysa qori sevenaa wadatay Mhm.
waa yahay markaa cadala joogteen waxyaabaha saraakiisha idiin sheegayaan maxaa ka mid ah saraakiisha umabatiiki jiri anuga haye askari cunug dhilacan iskaaga ciyaar suuqa oo biledka iska ruwareegaan iska haye
wallaahi inay ku faraxsanayaan umagu niyadoora kaadli ma karo laakiin anugu hadalkii hayahaan yaraan hore iskaga socay Ee, kadib see ku- ee, kugu suura gashay marka inaa ah, deegaankaagii iyo waalidkaa iyo dhulkaagii aa ku soo noqoto waalidkay anugu waa mug mugga kow intaan hadda inta imlay inaa mugga iska soo kacaan rabo oo aan qaraabada soo waceel barafaan soo socdaa dhahaan raba haye saasaan ku soo kacay iyo xaafadayda inaa waalidkay u imaado oo al- gobol- gobolkii nabad gurigii iska joogo xaafadayda iska joogo cidna aana dhibin toobadaa lagu qabtay waa toobad keentay falgaalnimo dhacdaa ka soo noqotay ma laga yaabaa in mar kale aa noqoto maya lagama yaabo inaa markala u noqdo aa ballan waa inaad mar kale noqon u naqma ballan waa waaya saaxiibaha ka soo tagtay oo safkaas kugula jiray oo qaarkood laga yaaba sidaadoo kale tababar haysan hubna loo dhiibay maxaa leedahay saaxiibaha waxaan leeyahay ka- ka imaada maas mukaa ku warana hataa ka imaada meel waxaan joognaa meel raga meel fayo meel fiicanaan joognaa barwaaqo basoorana u dhimidnaan ka dhigaya afarta toolaad timid afartii bilcaal baraf Aye.
aa yimid waayahay E, wax dhibaato ah ama jirdil ama xarig ala kulanta ma jira maya ma jiraan Mm, gobolkaaga iska joog si nabada ku joog ma jiraan maya ma maqlin qabeenayo ma arag ma maqlin haye Mm, meel qof qofa isfiirsa xataa ma maqlin haye Mm, waa gartay saaxiibada marka waxaa leedahay tobadkeena leedahay ah ka toobakena haas le aan leeyahay cabdiraxmaan cumar cali haye cabdiraxmaan intee ka raacday macuusleyda waan ka raacay dherebor cali arburaar habeenkii aadama la qabay
marka aadaya baa e, shaabka qabsanaya haa halkaasaa ka raacday haa haye marka adiga een, adiga meeshinay macnaha waxaan tiri haddii raggii usoo noqdaan mogtay horay baa mogtay in waatii loo aawilay maashli iyo mogtay waa axmed loo jooga mogtay Mhm, waxaan siinay nimanka hadii soo noqdaan qorta ku jiraan mhm.
ka sii carro nimankan bal sii carro Haye.
intii aan isnaqdin haddii sii carro tuqdiidan ka carro haddii aan ka carro haddaan haddii xaaladda ay noqotay iyo sida noqotay oo rag badan oo dhaliil adiga oo soo galeen waddankii anaa soo atamayo rag baan aqaanay ku jiraan waxaan tiri inaa waxba ku baahan waalidka Mhm, aniga hooyadeed sidii jiraan maa sii talmugtay mhm.
waxaan tiri wallaahi wadii aan aan walaayada islaamka inta inoo ku taagnayn anaa qaraabada qaraabada kamid aan tiri maadaama haddana waa arkaa oo dhibaato lama kulmin wallaahi xaaladdu haddaan xiisadu mug hore waa weli maashid waa kacsaneed laakiin ugu dambeyn adiga sanadkan dambo waxa oo macnaha ayn dhaqdhaaq oo soo aruurin oo macnaha soo bixisa maashiye ma jiraan adiga kolley waa waaba ka qashdheenba dadkuna way fiirinayeen waxyaaba oo adiga macnaha la saaf jirayo oo adiga oo macnaha ayn Kala baxay.
waxaa in lagu kala baxay deeqdo Mhm.
waayo dagaalagii ma maahin Haye.
muga adiga kolley waa haddii la swareegsadana waxba noqotaba wixii aniga waxaan buu fahmba wixii wax shaqaan u fahmba oo macnaha ambal isu gaayay Mhm, adiga ambarna lagu hortayba mhm.
ma la kulmin markii aan imidnaba waa soo dhaweyn waxayna lagu soo dhaweeyba si sharaf leh Mhm, mana u aqaan jirin masaas walayda mhm.
oo adiga Maxaa ka aaminsanayd?
wallahi aniga dhibaato badan ka aaminsanay u qatatay waa diin runta korka ugu liw baalki amaan wey wallahi waxaan dhihi lahay ha ku soo laabtaan dalka horu iyo dalka waraabaa naga siin Mhm.
cabdi cali diirow nisheed kadib waxaan ka raacay halkaa iyo biyacde Haye.
biyacde markaa ka raacay dabadeedne saan unbaa u raaco waxba ma qabano meel baa aan sig joogo Mhm.
waan ka soo laabta haddana intee tagtay markaa biyacda ka raacday biyacde markaa ka tegey waxaan raacay hal- waxaa tegey halkaa iyo xaaji cali maxaa jeclaa tagtay ah haye qaabka loo qorsheynayo dee macaasliidu labay u kala baxdaa Mhm, mid waa ciidan mhm.
qolana waa qola halkaa iska joogaan oo iska qayilaan oo qaadkaa bursadaan mooyaane wax muqadaraadkaas keliya ee rabo ay bursada Mhm, mooyaane wax dagaal qola hebel la dagaal ay haddeer ku taagan midna lagama helo mhm.
maya qorshe noocaas qolada hadda anigu aan kasoo tegay abaabul shabaab iyo midna ma lahan dee anigu waxay- waxay taagan laajaga waxaan taagan yihiinba Mhm, shabaabna waa jabhad anigu kuna waxaan ahaa qabiil dowladnimo dowlad dowladda hala dagaasha dii doonaysa mhm.
wax dowladu ku aadweysa kuma aadnay dee taagan yihiin dee dadku runta mugi oo- markii hore dib oo- maraykan waa gaal burundina waa gaal waa la la socdana muxuu yahay gaal raac Haye. marka e, iskuma diidana kuwaas inay gaala yihiin E, safkooda hadda waa ka soo baxday ilaahay waa kaa soo badbaadiyey M- maxay tahay saaxiibada afarintaa siin lahayd fariintan siilaa waxay tahay dee allahooda u shaqa taagan anigu guryahooda iska yimaadeen cid haysta ma leh anagu waa ka- annagaa ku hor taagan oo ka nimid oo ka nimid waxba dadkaa la qalaa been hadeer maa naqashid waa been taas ha ka yimaadin markay reerkooda ho- carruurtooda ku kaleeyaan
ثاني المآل الناسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana walaayada galgaduud xaflad xariga looga jirayay machadka imaamu shaafici ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee galgaduud munaasabadda oo ahayd mid ballaaran ayaa lagu daafuray furitaanka faraca labaad ee machadka imaamu shaafici waxaana farac labaad laga furay deegaanka cadare ee hoostaga magaalada wabxo ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud xafladii furitaanka machadkan waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culimaa udiin waxgarad nabadoono iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kalimaad kala duwan ayaana munaasabada laga jeediyey ugu horeyn mid ka mid a culimada diinta islaamka ayaa goobta munaasabada kelimadan ka jeediyey walaalayaal marka u horeyso allah ayaan ku mahadinaynaa marka xigta waxaan aad iyo aad ugu faraxsannaha aan soo dhowaynaynaa macadkan alimaam shaafici loogu magac daray walaalayaal cilmiga wax weyn weeye waa wax markaa la heli kara maahan waa waxa ugu sarreeya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa waxa allah subxaana wa tacaala uu amray inuu siyaado ka dalbo waqul rabbi sidnii cilma waayo dadka ahlucilmiga ah way derajo dher yihiin dadka kale guud ahaan dadka muminiinta allah subxaana watacaala derajadooda sare ayuu u qaadayaa sida allah uu noo sheegay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum kuwii cilmigii naafica ay ku darsaday allah wuxuu yidhi waaladiina uutuulcilma darajaat ayadoo dadka muminiinta dhammaantood allah derajadooda uu sare u qaadayo haddana dadka mu'miniinta ee ahlu cilmiga haddana ah ayuu derajooyin dheeraada allah sare u qaadaya hal darajo ma aha darajaad baa leh darajaad waa darajooyin badan ayuu ka sarreeya marka cilmiga waxaa lagu gaaraa darajo sare ayaa lagu gaaraa waxaad ogtihiin aayadihii ugu horreeyey kusoo degay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maxay ahaayeen iqra bismi rabbika aladii khalaqo aqri ayaa layidhi aqri waxaa lagu bilaabay wax aqri iqra wa rabbuka alakram maxaa ku xiga aladii callama bilqalam qalamku wax ku baray meeshaana waa farbarki waa kitaabadii wax qoristi waa marka wax in la akhriyo oo wax la qoro aqoon kastay aasaas u tahay suuraddaas dhowr suuradood kadib suuradihii ugu horreeyay soo degay ayadoon waxay ahayd nuun waalqalami wamaa yasduruun allah wuxuu ku dhaartay qalamka ay ku dhaartay wax lagu qoro wamaa yasduruun iyo wixii la qorayay ayuu allah ku dhaartay wax qorista iyo wax akhrinta qiimahaas weyn ay leedahay walidaalika allah wuxuu yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun ma siman yihiin dadka wax garanaya dadka aan wax garanayn lagama jawaabin sababtoo ah jawaabtu waa iska cadda qof kasta haddii la weydiiyo war qof aan waxba aqoonin iyo qof wax yaqaano isku mid ah cid kastaa taqaano isku mid maanu ku leeyahy in laga jawaabo ma loo baahanba laakiin farqiga u dhaxeeyo wax muujinaya ayaa laga daba keenay innamaa yatadakaru ulul albaab yacni ulul albaab waxaa ah cilmiga dad kale ayaa waxgarad ah marka walaalayaal cilmiga sharciga qofka baranayo waa qof ku socda waddadii jannada wadada ugu dhowa janno ku geynaysa waa cilmiga sharcigaood baratid ood ku dhaqantid xadiiska abu hurayra fii saxiixi muslim waa kii ahaa man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allaahu lahu bihi ariiqan ila aljanna maamulaha machadka imaamu shaafici faraciisa deegaanka cadare ayaa ka warbixiyey waxyaabaha lagu baran doono machadka bismi illaahi raxmaan raxiim walaalayaal allah subxaana wa tacaala ayaan mahadinaynaa awalan allaha inoo nicmeeyey nacam aad u fara badan ee aan la soo koobi karin allaha ayaa mahadoo dhan iskale subxaanahu wa tacaala nacamta ilaahay waxaa ka mida mejliskan khayriga ah ee aan maanta ku kulansannahay ee runtii waxaa weeyaan kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu koryeelayo ayaa ka mid ah waa wax runtii u baahan in la dareemo inay nicmo qaaliya tahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala ouna dad badan uusan waafajin rabbigan marka subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu noo daa'imo noona taam yeelo intaa kadib walaalayaal waxaan rabaa markaan inaan ku soo koobo insha allahu tacaala macadkan maanta loo fadhiyo iftitaaxiisa ama furitaankiisa deegaanka cadare inaan ka warbixiyo bal nuuca uu yahay muddadiisa waxa la rabo in lagu barto si maarata dadka muslimiinta ee maaragtay fadhiya ee ardayda maaragtay ee la diyaarka ah iyo inta hadda damacsanba ay u ogaadaan horta waxa maaragtay meesha lagu baranayo macadkan sida horeba loo sheegay magaciisa waxaa la yidhaahdaa macad alimaam ashaafici caleyh raxmatullah macadku marka farciisa koowaad wuxuu ku yaallaa oo horey looga iftitaaxay deegaanka la yidhaahdo alwakiil ee hoostaga degmada ceelbuur ilaahay fadligii faraciisi labaad ayaa maanta loo fadhiyaa in la furo waxaana nasiib u helay deegaankan aan maanta ku sugannahay ee deegaanka cadare ee hoostaga degmada webxu macadkan marka muddadiisu waa ilaa saddex sano ayaa loogu talagalay in ardadu uga qalin bedeshaan saddexdaas sano oo ka koobnaa doonto insha allahu tacaala fadraad oo yeelo doono ilaa lix fadro ah ayuu yeelo doona insha allahu tacaala oo ardadu fasaxyo ay geli doonaan haddii rabbi subxaana wa tacaala uu ka raalli noqdo haddii aan u soo gudubno waxyaalaha la rabo in lagu barto oo ardayda lagu baro waxaa ugu horeeya alqur'aan wa culuumuh kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo culuumtiisa sida tafsiirka oo kale tajwiidka oo kale iyo wixii la mid ah sidaasoo kale waxyaalaha lagu bara doono insha allahu tacaala macadka waxaa ka mid ah alxadiid wa culuumuh xadiidka iyo culuumtiisa sida musdalaxe oo kale waxaa ka mid a waxyaalaha macadka lagu bara doono alcaqiida caqiidada islaamka ayaa lagu bara doonaa insha allahu tacaala waxaa ka mid a waxyaalaha macadka lagu bara doono assiira annabawiya siiradii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qaabnololeedka nebigeenna sala allahu caleyh wasalam iyo qaabkii maaragta diintan ummadda uu soo gaarsiiyey iyo waxa uu ka soo maray ayaa insha allahu tacaala lagu baran doonaa waxaa ka mid a waxyaalaha lagu baran doono macadka al akhlaaq akhlaaqda iyo aadaabta iyo adkaarta yaa ardayda lagu bari doonaa insha allahu tacaala waxaa ka mid a sidaasoo kale waxyaala lagu baran doono alzuhd waalraqaa'iq ardayga in maaragtay laga dhigo arday diimeed adduunyada zuhdigeeda iyo maaragtay qof ilaahay subxaana wa tacaala ku xiran in laga dhigo insha allahu tacaala waxaa ka mid a waxyaala lagu baran doono khadka oo kale yaa insha allahu tacaala lagu baran doonaa waxaa sidaasoo kale lagu baran doonaa insha allahu tacaala alfiqhu fiqhiga iyo wa usuuluhu intaba waa lagu baran doonaa insha allahu tacaala waxaa insha allahu tacaala meesha ka marnaa doonin oo laga aali doonin xagga maadooyinka maadigaah oo kale insha allahu tacaala naftirkooda sida soomaaliga iyo maarata riyaadiyaadka ama xisaabta oo kale insha allahu tacaala ardayda waxbaa laga bari doonaa sidaasoo kale waxaa insha allahu tacaala macadka lagu bara doonaa annaxw naxwada oo kale iyo luqada insha allahu tacaala waa lagu bara doonaa marka macadka insha allahu tacala warbixintiisuna waa intaas ayaan kusoo gebagabayha wasala allah wasalam calaa nabiyina moxamed qaar ka mid ah nabadoonnada deegaanka ayaa iyaguna goobta munaasabadda ka hadlay ilaahay baa mahadle awal iyo aakhir saacad walbaba mudan in loo mahad celsho mahad haddana waxaa mudan dadka isugu yimiday xafladdan furitaanka ee macadkan macad imaam shaafici waxbarashada hadda timida meeshaan gobolka galgaduud nasiib ilaahay wuxuu u yeelay dadka hadda inta fadha oo cadar oo kale meelo badan oo gobolka galguduuda oo adinkioo kale baahida aad u qabtiin u qaba oo ilaahay uusan nasiib ugu yeelinaa badan ayagana allah hasiiyo adinkana kuwii wax ka barta kuna aflaxa allah idinka dhigo farxad weyn waxaa noo ah marka anoo ku hadla afka nuqubada gobolka galguduud iyo odayaasha gobolka waa ku faraxsannaa inaan ka soo qayb galno furitaankan macadkan imaam shaafici waxaan leeyaha marka macad haddii la furo ama meel wax la bilaabi tago dad baa gala dadka kalena asagoo iska fadho shanta sano ama saddex sano oo wax la baranaya cunugii ardayga ahaayoo wax baranaya arday kufaca oo aan wax la barana waxaa imaanaya kiyo caalima iyo kiyo jahliyo wax u yaqaan aan la aqoon waxaana leeyaha marka dadka waalidiinta ah oo meesha joogow ilmaha waxbarta macadkan ka faa'iidaysta ilaahay baa nasiib idinkaga dhigay heer cadarow ka faa'iidaysta ka faa'iidaysta ilaahay nasri oo idii keeno waaye nimco ilaahay idiinla soo doorto waaye ka faa'iidaysta saddex sana ma dheera haddeer bilowgiyaa joognaa waxaan arki doontaa ayadoo haddana qatinka aan joognaa insha allahu tacaala haddii cimrigayn alla gaarsiiyo waalideenta ilmaha dhalay iyo ilmaha wax la baraa intaba waxaan kula talinayaa niyad ikhlaasa inay la yimaadaan ilaahay ay isu tala saartaan waxna ka bartaan ka faa'idaystaan heer cadarow nasiibkiinna ilaahay mid aad adigu dayacdiina ka dhigan ilahay idinka dayaci maaye aan ka faa'iidaysano waa ilaahay nimco ou noo keenay waa nimco laga shukriyo waa nimco marka la yidhaahdo ee lagu faano macadka aan ka faa'iidaysanno owlaadda aan la nimaado waalideyntu ninka la hawdhabar adeegaano wiilasha iyo baranaya hawdhabar adeegaano kuwa ka aflaxana allah idinka dhigo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu alxamdulilah horta ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala makaankan isugu kaanyo keena awoodteenna annagu kuma imaan ilaahay amarkiiyaan ku nimid ilaahaygii subxaanahu wa tacaala hayou iimaanka iyo diinka iyo na- na siiyey aan ku mahadihaynaa dad naga fara badan oo naga fara badan oo adduunka dacalladiisa joogaan iimaan iyo islaamnimo midna haysan ilaahayga naga fallilay ayaan mahadu haynaa waxaan salaamayaa odayaasha akhyaarta culummada gobolka iyo midda degmada iyo waalideenta wax badan aan gobolka ka codsannay inay naga saacidaan macadkan ilaahay baa maanta noo suuro geliyey ilaahay baa mahadda iskale dibadeed waxaan mahadihaynaa gobolka ragga ka socda culummada ah oo akhyaarta aad nooga saaciday iyo degmada waxaa weeye ilaahaygi subxaanahu wa tacaalahay diinka naafac allaha nooga dhigo kuwa qaata allaha naga dhigo horta waalidada waxaan leeyahay caloolgeed cayn ha loo celshaa la yidhi ilmaha ha tarbiyeeyaano haddeerna dabaqabaday leeyahay canugu diinka la baray weli waxbaa u bilaaban ha la soo celiyo ee, culummada gobolka oo naga saacida khayr allaha siiyo waalideenta juhdiga badan bixiday ilaahay khayr ha siiyo sidoo kale waalidiinta deegaanka cadaree ayaa iyaguna dhankooda mikrofoonka la wareegay ikhwaana ilaahay baa maa iskale subxaana wa tacaala naga dhigin dad muslimiina sugna kaanyo keenay meeshaan guriga ilaahay ka mida subxaana wa tacaala aan u koo rabna een, in diinka ilaahay subxaana wa tacaala la sara qaado maantay sida culummadu ay uga hadashaba waxaa loo fadhiyaa een, furidda macadka alimaamu shaafici farciisi labaad insha allahu tacaala oo maanta aan joogno oo deegaanka cadarag ka dhacaya Een, marka insha allahu tacaala anigoo afka waalidiinta ku hadlaya awalan ilaahay baan u mahad celayna subxaana wa tacaala noo suurogeliyey in qaryadeenni anukoon meel kale u aadin ilaahay subxaana wa tacaala inuu nooga hergeliyey macadka alimaamu shaafici ilaahay baan uga mahadnaqaynaa subxaana wa tacaala intaa ka bacdi ka waalidiin ahaan waan ku faraxsannahay Een, in maanta qaryadeenni laga furay macadka alimaamu shaafici aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhowayhaynaa ardadeenna insha allahu tacaala waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaynaa in ilaahay noo waafajiyo subxaana wa tacaala inta hadda ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyey inay ka qayb gasho oo hadda u qoran inta kalena ilahay inuu soo waafajiyo ilahay ka rijaynaa subxaana wa tacaala Een, dadka marka muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa insha allahu tacaala in laga faa'iidaysto waa khayr gurgaadi kuugu yimid cilmigu waxaa weeye een, culummadii aa ka hadashay fadliga uu leeyahay waxa lagu gaarayo marka insha allahu tacaala waxaan waalidiinta oo ardada heesta ugu baaqayna insha allahu tacaala walaalahooda maanta waxaa weeye insha allahu tacaala halkaa macadka insha allahu tacaala laga furayo ardadooda geestay inay iyakuna insha allahu tacaala ka qayb qaataan oy ardadooda geestaan insha allahu tacaala khayrka weeye marka insha allahu tacaala inaan khayrka la waxaa weeye cilmigu waa ogtihiin cilmigu nuur weeye jahliguna waxaa weeye waa mugdi waxaa weeye meesha jiilaalka waa laga naq raacaa meesha naqu ka da'ana waa loo guuraa marka insha allahu tacaala inaan jahliga ka guurno cilmigana aan u guurno saasaan insha allahu tacaala ku dardaarmaya anigoo af waalidiinta ku hadlayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay baa ku mahadsan annagoo maaragtay deegaankaanyi joogna noo yimiday diinka ilaahay haddana waxaa ku mahadsan walaayada islaamka oon codsiga u gudubsannay nana soo addeecday noona keentay macadka annagoo waalidiinta ah waa u diyaarsannahay waa rabnaa waa soo dhowayhaynaa waana jecelnahay biidnillaahi alkariim inaan wax ka baranno intaanya hadda joogta iyo intaanya maaragta deegaanka ah kuna jirta dhinacyada oo deegaanka ah waa soo dhowayhaynaa guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhagaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu لله شكرا أمة الإسلام ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى